أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijkan idinkugu hayo waxaa ka mid ah shabeellada hoose in ka badan toban askari oo kufaarta afrikaanta oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo maanta lagu beegsaday askartaasi wakhti ay ku socdaalayeen duleedka deegaanka golweyn ee shabeellada hoose warbixin ayaan idinkaga haynaa qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah dowladda iiraan oo weerar sawaariiqa caawa ku garaacday deegaanada yuhuudda ixtiraalka ay ku heestaan ee dhulka falistiin xaalad jahawareer iyo argagax oo ka taagan yuhuudda dhexdooda dhallinyaro filistiiniyiin ah oo howlgal inqimaasiya ka fuliyay magaalada talaabiib dhimashada in ka badan siddeed yahuud ah oo la soo warinayo iyo dhaawacyada oo tobanaan gaaraya waxaad caawa maqli doontaan wararkii u dembeeyey ee xiisadda filistiin iyo halka uu xaalka marayo qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah dowladda jabuuti oo sheegta in etoobiya ay ka cagadjiidayso aqbalidda dekeddii loogu yaboohay lix xubnood oo ku dhinta dagaallo ka dhaca gobolka oromiya muqdisho siyaasiyiin horey xilal uga soo qabtay nidaamka riddada hub urursi xooggan ka bilaabay caasimadda iyo kooxda xasan sheekh oo ka digtay arrinkaasi waxaan sidoo kale caawa faafreebka idinkugu hayaa shirweyne ballaaran oo u dhexeeya beelaha mursade maxamuud hiraab iyo waceesle oo ka dhacay deegaan ka tirsan galgaduud ugaasyo salaadiin waxgarad iyo mas-uuliyiinta wilaayada oo ka qaybgala shirkaasi waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan khudbadihii laga jeediyey shirweynaha saddexda beelood ee wilaayada galgaduud qodobadaas xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheena kale ay nagala socon karaan aalad aan internetka ku leenahay ee laifistariimka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeennu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa dowladda iiraan ayaa weerar sawaariikha caawa ku garaacday deegaanada yuhuudda ay ixtiraalka ku heystaan ee dhulka filistiin iyadoona xaalad jahawareer iyo argagax uu ka taagan yahay yuhuudda dhexdooda sidoo kale dhallinyaro filistiiniyiin ah ayaa howlgal inqimaasiya ka fuliyay magaalada talaabiib dhimashada in ka badan siddeed yuhuud ah ayaa la soo wariyey iyo dhaawacyada tobanaan gaaraya haddaba ku soo dhowaada wararkii u dambeeyey ee xiisada filistiin iyo xaalka halkuu u marayo iyo duqeymaha iiraan ee ku aadan dhulka yuhuudda ay xoogga ku haysto waxaan soo dhoweynayaa oo la socday walaalkeen maxamed xasan alfaatix oo caawa faafareebka igala qaybgelaya haye maxamed sidee wax u dhaceen bismillaah aad baad u mahadsan tahay bashiir duqeymo aad u culus ayaa ku socda inta badan magaalooyinka uu maamulo maamulka yuhuudda sahyuuniyadda ee xoogga ku haysta dhulalka muslimiinta ee filistiin ee camaliyaad keligoodulnimo ayaa iyana laga soo sheegayaa ilaa iyo laba magaalo oo gacanta ay ku hayaan ciidamada yuhuudda sahyuuniyadda wararka ka imaanaya filistiin ayaa sheegaya in weerar keligoodulnimo caawa uu ka bilowday magaalada talaabiib ee caasimadda u ah ee maamulka sahayiinada ee ugu yaraan siddeed ruux oo sahaayinaah ayaa la xaqiijiyay inay ku baktiyeen weerarkaas toogasho culus ayaa laga soo sheegayaa bartamaha magaalada saraakiisha maamulka ee sahaayinada waxay sheegeen in toogashada ay fuliyeen rag keligood duulayaal ah sidoo kale weerar khasaare badan dhaliyey ee wuxuu ka dhacay magaalada yaafa ee xeebta dhacda dhulka filistiin ee mandiqada shaam ee runtii caawa xaalad dagaal ayay ku jiraan yuhuudda sahaayinada oo maalmihii lasoo dhaafay ee guruf dagaaleed ka waday dhulka filistiin iyo lubnaan in ka badan afar boqol oo saaruukh iyo diyaarado daroonis ah ayaa caawa waxay ku hoobanayaan dhulka yuhuudda ee wasiirka amniga ee yuhuudda ayaa war uu soo saaray wuxuu ugu baaqay dhammaanba dadka yuhuudda oo malaayiin ah inay gabaadsadaan oo ay ku cararaan godadka dhulka hoostiisa qodan si ay kaga badbaadaan sawaariikhda jawiga ayaa ah mid aad u qasan waxaana la maqlayaa qaraxyo iyo hugunka madaafiicda qalabka ee ka hortaga diyaaradaha ayaa hawada magaalada ee talaabiib si aad ah ugu qarxaya ee magaalada qudus qudheeda waxaa laga soo sheegaya qaraxyo aad u xoogan ee dhanka waddanka ciraaq ee dhowr saaruuq ayaa lagu weeraray saldhigga ciidanka saliibiyiinta maraykanka ay ku leeyihiin gobolka alambaar ee galbeedka ciraaq kaas oo lagu magacaabo caynul asad ee telefishinka ku hadla afka dowladda shiicada iiraan ayaa goor dhow baahiyey in gantaallo balastig ah iiraan ay ku garaacday dhanka yahuudda duqeymahan iyo weeraradan waxay imaanayaan hal isbuuc kadib oo yahuudda sahyuuniyadda ay mubaadarada dagaalka gacanta ku haysay oo duqeymo ba'an ay ka geysanaysay dhanka waddanka lubnaan hogaamiyaashii ugu sarreeyay ee ururka isku magacaabay xisbullahna ay dishay sidoo kale weeraradan waxay imaanayaan ku dhowaad sanad kadib oo shacabka magaalada khaza iyo xoogga muqaawamadu ay dagaal adag kula jiraan yahuudda sahaayiinada ah bashiir oo weeraradani waxay qayb ka yihiin natiijooyinka ka dhashay howlgalka duufaanta laksa ee bilowday toddobadii bishii oktoobar ee lasoo dhaafay waxaana rumoobay saadaashii laga bixinayey howlgalka duufaanta alaksa oo ahaa in wajahad cusub uu u yeeli doono xaaladda mandiqada loo bixiyey bariga dhexe wixii kusoo kordhaa weerarada keligii dulnimo iyo sawaariikhda caawa lagu garaacayo magaalooyinka maamulka yahuudda sahyuuniyadda oo ka haysta dhulka muslimiinta filistiin wararka iyo barnaamijka dambe ee idaacadda andalus ayaan kusoo gudbin doonaa insha allah markan iyo shabeellada hoose in ka badan toban askari oo kufaarta afrikaanta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxya maanta ka dhacay duleedka deegaanka golweyn ee shabeellada hoose qodobkaas iyo sidoo kale dowladda jabuuti oo sheegtay in etoobiya ay ka cagajiidayso aqbalidda dekeddii loogu yaboohay waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyey walaalka maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuu ayman xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey ciidamada mujaahidiintu waxay maanta qaraxiyo la beegsadeen koleyo ka tirsan ciidamada kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada gulweyn iyo danow qaraxyada ayaa si gaar ah u haleelay ciidan luga oo kolonyada ka horreeyey bakhtiga waa saddex askari oo kufaarta afrikaanta ah dhaawacna waa kow iyo toban oo toddoba ka mid ah ay garaab tahay sidoo kale weerar madaafiic ah ay ciidamada mujaahidiintu ku garaaceen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada ceelwaaq ee ka tirsan gobolka gedo waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda jabuuti oo sheegtay in etoobiya ay ka cagajiidayso aqbalidda dekeddii loogu yaboohay xilli uu weli geeska afrika ka taagan yahay khilaafka ka dhashay damaca etoobiya ee biyaha gobolka ay dowladda jabuuti war ka soo saartay khilaafkaasi xukuumadda jabuuti ayaa xaqiijisay in dowladda xabashida etoobiya ay ka cagajiidayso aqbalidda deked laga siiyey waqooyiga xeebaha jabuuti maxamuud cali yuusuf oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti ayaa u sheegay telefishinka aljaziira in etoobiya aysan weli ka soo jawaabin yaboohii ismaaciil cumar geelle ee ahaa in ay aqbasho dekedda tajora ayna ka samaysato adeegyo ganacsi oo ku xira caalamka intiisa kale etoobiya annagu ma siin saldhig ciidan badeed mana siin qayb ka mid ah biyaha jabuuti ee madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaa u yaboohay deked ay wax kala soo degaan waxna ka dhoofsadaan oo iyagu ay maamulanayaan si xal loogu helo khilaafka ka dhashay m o u-ga somalilan lala galay kaas oo geeska afrika ka abuuray khilaaf siyaasadeed ayuu yidhi maxamuud cali yuusuf wasiirka arrimaha khaarijiga dowladda jabuuti ayaa intaasi ku daray in weli uu taagan yahay ballanqaadkoodii ahaa in ay dekad siinayaan etoobiya balse madaxda waddankaasi aysan ka soo jawaabin yabooha loo sameeyey arrintaasi weli miiska ayay saaran tahay ujeeddada ugu weyn ee aanu ka lahaynna waxay ahayd in aanu yarayno xiisadda ka dhex jirta etoobiya iyo soomaaliya maadaama oo ay etoobiya raadinayso marinbadeed waxaanu etoobiya la wadaagnay mid ka mid ah dekadaha ku yaal waqooyiga dalka ayuu mar kale yidhi wasiirka dibadda jabuuti ridwaan xuseen oo ah la taliyaha dhanka ammaanka ee abiy axmed ayaa isbuucii lasoo dhaafay sheegay in etoobiya ay doonayso bad ay qaadato oo aysan doonayn dekad ganacsi iyo wax la mida waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa lix xubnood oo ku dhintay dagaallo ka dhacay gobolka oromiya ugu yaraan lix xubnood ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay iska horimaadyo toos ah oo ka dhacay deegaanka horeguduuru ee ka tirsan gobolka oromiya ee dalka itoobiya ilawaleede oo dhanka deegaanka ah ayaa soo sheegay in iska horimaadyada ay si gaar ah u dhex mareen ciidamada ammaanka dowladda itoobiya ee gobolka oromiya iyo maleeshiyaadka jabhadda oromada ee o l a waxayna ku dirireen deegaan loo yaqaan wuulkite warbaahinta itoobiya waxay sheegtay in dhowr xubnood oo ciidamada ammaanka ka tirsan iyo nin hubaysan oo ka tirsan kooxda isku magacowday ciidanka xoreynta horamada o l a ay ka mid ahaayeen dadka dhintay xubin kale oo aanan la magacaabin ayay warbaahinta gudaha sheegtay in la afduubtay xilli uu ku socdaalayay inta u dhexaysa agamsa iyo krimu ciidanka afduubka ku kacay ayaa la soo wariyey in ay dalbadeen madax furasho waxayna ka codsadeen in uu bixiyo malaayiin lacag oo bir ah iskudhacyadan hubaysan ee dhex maray ciidamada daacadda u ah abiy axmed iyo sidoo kale maleeshiyada jabhadda mucaaradka ee o l a ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii dambe ay xukuumadda adis ababa ku andacoonaysay in xaaladda ammaan ee gobolka oromiya ay soo hagaagtay waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio al furqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa tahriibayaal ku dhintay dooni kula degtay xeebaha dalka tuunis ilaa iyo labaiyo toban ruux oo isugu jiray shan ragga saddex xaruur ah iyo afar haween ah ayaa dhintay halka sagaal iyo labaatan kale la soo badbaadiyey sida uu sheegay afhayeen u hadlay xukuumadda tuunis warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in dadka doonta saarnaa ee ka baxay jasiiradda jarba oo dhacda koonfur bari tuunis ay ahaayeen ku dhowaad lixdan qof dalka tuunis ayaa marka laga hadlayo wadamada ku yaala waqooyiga afrika lagu tiriyaa in uu yahay meesha ugu badan ee ay ka baxaan tahriibayaasha doonaya inay galaan qaaradda yurub gaar ahaan talyaaniga bishii koowaad iyo shanaad ee sanadkan labada kun afariyo labaatan oo keliya ayaa la sheegay inay boqol iyo saddex doomood oo tahriibayaal waday ka degeen badda tuunis een sida lagu xusay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi dadka ku dhintay xeebaha dalka tuunis ama lagu waayey sanadkii labada kun saddex iyo labaatan ayaa la sheegay inay gaarayaan kun iyo saddex boqol oo ruux waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa ku dhawaaqay saacadihii lasoo dhaafay in duulaan dhinaca dhulka ah ay ku galeen koonfurta lubnaan bayaan rasmi ah oo ka soo baxay ciidanka sahayinada ayaa lagu sheegay in howlgalkoodu uu yahay mid kooban oo socon doona muddo cayiman saacadihii lasoo dhaafay ayaa xuduudda labada dal waxaa laga soo wariyey dagaallo dhex maray ururka isugu yeeray xisbullah iyo maamulka sahayinada
maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalhaynta ugu weyn ee dunida ka taagan waa xaaladda filistiin oo maanta dhacdooyin waaweyn ay ka dhaceen ilaa caawana ay ka socdaan caawa howlgallada ay martigelisay magaalada talabiib ee xarunta u ah maamulka gumaystaha yuhuudda xoogana uu ku haysto waxaa ka mid ah weerar inqimaasi ah oo ay fuliyeen dhalinyaro filistiiniyiin ah kaasi oo beegsaday dadka sahyanada ah ee xoogga loogu deegaameeyey magaaladaasi talabiib inta la xaqiijiyey dhimashadu waa siddeed xubnood oo sahyano ah sida wararka horudhac ah ay sheegayaan kuwaasoo lagu dilay weerarka inqimaasiga ah ee ay fuliyeen dhalinyarada filistiiniyiinta ah dhanka kale magaaladan waxaa caawa lagu beegsaday in ka badan laba boqol oo taaruukh oo ka yimid dhanka iiraan sidoo kale dhacdooyinka khaze ka dhacay ee aadka loo hadalhayo waxaa ka mid ah weerar argagax leh oo maanta ciidamada yuhuuddu ay ka geysteen marinka khaza ugu yaraan ilaa lix qof ayaa ku dhintay markii ciidamada yuhuudda ay duqeyn la beegsadeen gaari ay la socdeen dad rayid filistiiniyiin ah kaasi oo marayay agagaarka dhismayaal ku yaal halka loo yaqaan alnamsaawi ee dhaca galbeedka magaalada khan yunis ee koonfurta marinka khaza muuqaalada argagax leh ee duqeyntaasi saayanadu ka dambeeyeen laga soo tabeeyey ayaa lagu faafiyey baraha bulshada muuqaalada argagax leh ee dadku indhahooda aysan daawan karin waxaa ka mid ah meydadka dadka shuhaadada ah oo gubtay oo laga soo saarayo gaadiidka ay duqeeyeen ciidamada gumaystaha yuhuudda xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigahna caawa waa inagaynta aad buu mahadsan walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa markan iyo galgaduud shirweyne ballaaran oo u dhexeeya beelaha mursade maxamuud hiraab iyo waceesle ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud ugaasyo salaadiin waxgarad iyo mas-uuliyiin ayaa ka qaybgala shirkaasi shirkan oo ay ka qaybgaleen saddexdaasi beelood ayaa looga hadlayay arrimo fara badan oo ay ugu dambeyn xal ka gaareen iyadoona sidoo kale looga hadlay duulaanka cadowga iyo garab istaaga mujaahidiinta ugu horreyn waxaa kulanka ka hadlay ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska beesha mursade bismi illaahi raxmaan araxiim ilaahay baan u mahad celinaynaa shirkan lagu kulmiyey maantay annagoo ah saddexda beelood ee ansaarta ee gobolka galgaduud oo daadeynayso wilaayada galgaduud iyo odayaalo marti ay noogu yihiin xarakada ka tirsan waana soo dhoweynaynaa intaa ka bacdi shirku saddex maalmood oo noo socday waxaana uga tashanaynay saddex arrimood saddexdaas arrimood oo ah siaan horta kow saddexda beelood aan u midayn lahayn oo aysan wax allaale wax yaryaroo ku dhex jira aan uga saarno ilaahay waa noo fududeeyey alxamdu lilaahi waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala laba qofood oo maxkamadda u furan oo isdacweyne waa la arki doonaa laakiin laba beeloodoo dambe oo gobolka galguduud degka oo beelahan ka mid a oo isdacweyna ayagoo beela ah magac beela sheegaa inaysan dib dambe loo arki doonin tan kale waxaan kaloo ku ballannay inaan u diyaargarowno sidaan cadowga iskaga difaaci lahayn waxaan rajaynaynaa marka insha allahu tacaala shirka kusii xigi doona waxaan iskugu tegi doonaa meelaha hadda ay haystaan insha allah taa waxaa ka gudbay waxaad ogsoon tihiin gobollada dhexe xamlada lagu soo qaaday ilaahay maaragta cadowgu waa ku jebiyey waxaan kaloon halkan ka salaamaynaa oo aan halkan salaan uga dirayaa dhammaan mujaahidiinta caalamka gaar ahaan kuwa bariga afrika waxaan halkan uga ducaynaynaa amiirkeenna abu cubayda oo runtii u dhabar adeygay oo u dheelmaday oo u soo jeeday sida cadowga looga dafci lahaa weerarka ay soo qaadeen waxaan leennahay ilaahay ajri xasanaad allah ku siiyo camalkaagana ilaahay maaragtay sawaab allah kaaga dhigo annaguna waxaan nahay daraf aad ku tashanayso garabkaaga taagan mujaahidiinta nala jooga oo halkan jooga oo suquurta ku jirta iyo annagu waxaad ogaataa inaan sawaa'an nahay sawaa'an inaan nahay oo isla mid aanna halkaas aan ku tashanno maalin iyo habeen aan isla joogno cadowgana aan iskaga difaaci doon tan kale waxaad ogsoontihiin dad qabiilka sheegto oo qabiiladeenna sheegto oo beelheblaan nahay ama hawiyaan nahay ama mursadaan nahay ama heblaayaan nahay yidhaahda dadkaas waxaan u sheegaynaa mid oo hadlaaya wuxuu yidhi mursada waxaa lagu yiqiina inay dagaalamaan mursadaha lagu yiqiina inay dagaalamaan mooryaantooda maane waa culummadooda iyo waxgaradkooda iyo akhyaartooda waaye waxaan u sheegaynaa dhinac kastaa ka yimaadiine shirkan aan qabana dadka ku abtirsada ha toobadkeenaanaan leenahay hirdada ka tirsan hawshu sidoo hore uma taallo wax badanaa ka bedelan ilaahay u toobadkeena waxaan u diyaarnahay laba shay inaan carabkeenana iku awoortinno addinkeenana aan iku difaacnaan u diyaarna carabkeennana waa iku awootinaynaa oo ilaahayaan waxaan ka baryaynaa in ilaahay imtixaan dhexdiinna ou ku rido gacanteennana waa iku dafcinaynaa ilaahayna waa u tala saaranaynaa arrintaas waddankana dhalyo lagu xakumi maaye diinaa lagu xakumaa meesha aan joogno amiirkeedu waa abuubayda waa idiin sheegaynaa xasan gurguurta ma ahan qaramada midoobey ma ahan afrikaan kale ma ahan reer yurub ma ahan maraykan ma ahan waxaa muslimiinta joogta sakiir iyo kabiir waxaa amiir u ah oo madax u saaran yihiin oo asamca wadaacan eyu yihiin amiirka bariga afrika abu cubayda soo diyaar weyniin diyaaraan u nahay insha allahu tacaalaa waxaadna ogaan doontaan wax allaale wix uuna soo amro ou sameeyeyraa nafteenna iyo maalkeenna iyo carabkeenna inaan amarkaas uga qaadano aan uga dambayno oo cadowga lagu dafayna insha allahu tacaala intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey ugaas ciise ugaas maxamed carab ugaaska beesha maxamuud hiraab bismiillah alxamdulilah ilaahay baa mahaddaas kale mahaddaas alle kadib Ee, waxaan ugu mahad leeyahaa ee, culummada iyo mas-uuliyiinta shirka qiimaha iyo sharafka badan la dhigtay Ee, muddada hadda hore loo soo sheega socday Ee, haddii alla ku roon yahay shirka waxaa ku talaysahayey saddexda beelood ee degta gobolka galgaduud Ee, waxayna uga tashahayeen danahooda Ee, ka ugu horeyn waxaa maaragta lagu dham- lagu meel mariyey ee, in saddexdaas qolo ay yihiin haddii alla ku run yahay saddex qoys oo isku maaragta dan ah isku aragti ah wax alla intan la yidhaahna aysan dhex ool ee, wanaag iyo sharaf iyo qiimo badan oo ay dhex yaalaan Ee, haddii alla ku run yahay waxyaabihii hore u jiri jirana waa lasoo afjaray waxaana lagu soo afjaray inay walaaltinimo iyo maaragta wanaag ku dhaqmaan isku maamulaan ilaahay kitaabkiisa ilaahay kitaabkiisa wax kasoo haraabo ma jiraan wax kasta oo dhexdooda ah waa inay ku dhammaystiraan ay ku ballameen ilaahay kitaabkiisa wax kasta oo maaragta qabiilaadkana dhex marina inay maaragta kula dhaqmaan ilaahay kitaabkiisa cid kasta oo ka soo horjeeda ilaahay kitaabkiisane inay cadowgooda tahay cid kasta oo ayaga la qaadatay ilaahay kitaabkiisane inay maaragta gacal u tahay Ee, intaas kadib oo waxaan haddana rabnaa inaan la hadalno dadka maaragta haddii alla ku run yahay reer maxamuud hiraab ah sida qaldan maskaxda looga cunay u shaqayhaya dadka cadowga ah oo maaragta gaalada daba socda waxaan leenahay dhammaan horta dadka muslimiinta ah waxaa anfacaa ilaahay kitaabkiisa qof kasta wixii ka maqan ama ku maqan waxay uga dhigi kartaa ilaahay kitaabkiisa waxaan ilaahay kitaabkiisa aynu wax lagu gaarahuna ma jiraan akhriya adduun waxaan u- ugu baaqaynaa qof kasta oo muslim ah ee ahlu tawxiida inay qaadatay ilaahay kitaabkiisa ugu dambeyn waxaan leenahay ee, beersha reer maxamuud hiraab waxaan isku ognahay ilaahay kitaabkiisa inta hadda ka baxsan oo haddii alla kuraya cadowga la socota ha ka soo laabteen hana u soo laabteen ilaahay kitaabkiisa suldaan daa'uud xasan aadan suldaanka guud ee beesha wacisle ayaa ka mid ahaa salaadintii kelimaadka ka jeediyey shirkan u dhexeeyey saddexda beelood awalan waxaanu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaalaa noogu soo dhammeeyey shirkii wadatashiga ahaa iskugu yimaadeen saddexda beelood ee degta gobolka galgaduud ee ansaarta ah ka mid yihiin beesha murunsade saddex iyo sagaal iyo beesha maxamuud hiraab iyo beesha wacaysle ay iskugu yimaadeen ilaahay noogu soo gebangabeeyey nabadgelyo aanu mahad celinaynaa shirkaanu waxa waaye marka shir looga tashanayey xoojinta kitaabka ilaahay looga tashanayey xoojinta midnimada beelaha ansaarta ee saddexda ah ee galgaduud sida waxau murunsade maxamuud hiraab iyo wacaysle meeshan waxaa iskugu yimaada marka odayaashooda duubabkooda iyo waxgaradkooda waxayna isla qaateen sidii isla hore ugu taagnaayeenba inay ilaahay kitaabkiisa xoojiyaan gaaladana iska dhiciyaan waxay kaloo isla qaateen beelaha wadadega oo quwadii islaamiga ahayd ee walaalaha ay ku ahaayeen dadka muslimiinta ah ee meesha jooga inay xoojiyaan midnimadoodii waxaan leenahay amiirkeyna axmed cumar abi cubayda waxaan leenahay ballantaadii iyo mubaayacadaadii waan ku taagannahay khaasatan beesha wacaysle oo anugu suldaanka ka aha waxaan leenahay haddaad badda gashaan ood badda na amartay inaad badda galna waan kaa dabagelaynaa insha allahu waana ku raacsannahay ballantiina waan ku taagannahay ninka hadda beesha ka dhashay ee, xasan gurguurte waxaan leenahay baraa'adaynay mar horaan muujinay haddana waxaan u sheegaynaa hadduu mar kale haddana ou isna soo hawaysto inaan u taagannahay inaan iska celino sababto ah iimaan iyo ninjeclaysi meel islama galaan waxaan ku walaalownay kitaabkii ilaahay walaal naga dhigay ninkii kitaabkaas ilaahay nugula jirana walaalkeenna wey asaa amiir noo ah ninkii ilaahay kitaabkiisa ka hor yimaadana walow kaana akhrad haba noo dhowaada beri baan kana waxaanu sheegaynaa marka hadda la socda oo ciidamadiisa ah oo baaq tobakeena aan u dirnay wixii ka yimaadeen way ka yimaadeen wixii hadda ku herana waxaan leenahay waa idin soo dhowaynaynaa ilaahay u soo noqda intay hadda naftu idinku jirto haddii aad meeshiina ku soo jirtiinna insha allah wayse kiin celi doonaa sidoo kale waxaa shirweynaha beelaha mursade maxamuud hiraab iyo wacisla ka hadlay nabadoon miro wehel iyo culusow gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ee galgaduud sidaas isla qaateen midnimada sidaas ay isla qaateen waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa walaalnimadaas iyo hallabadaa shirkaas saddexda maalmood socday intaasaa looga tashanayey waxaan rabnaa aan rabnaa inaan ugu baaqno reer maxamuud hiraab qolada riddada la socota waxaan ugu baaqaynaa ka soo laabta gaala nama anfacdo waxaanan qaadannay haddaan reer maxamuud nahay ilaahay kitaabkiisaan qaadannay haddaan culummo nahay haddaan odayaal leenahay haddaan dhallinyaro leenahay haddaan gabdhaha muslimaadka leenahay ilaahay kitaabkiisa ayaan qaadannay waxaanan u qaadannay gaalo iyo cawaankeeda iyo xaaraan la socoto dhan sakiir iyo kabiir ilaahay subxaana wa tacaalaahay inta dhiman inaan isdaba dhigno adiguna inaad nagala qayb qaadataan oad ka soo laabataanaan rabnaa insha allah saasaan ilaahay weydiisanaynaa qodobka kaleed oo labaad oo aan ku hadli doono amiirkanaga abucbayda ilaahay xaafidaan leenna waxaan ku karab taaganna iyo cududannada ilaahay kitaabkiisa asaguna wuxuu amiir nooga yahay laa ilaaha ila allaahu ou amiirna noogu yahay asagaasaan waxaan leenahay allah nagu soo bixiyo allahna nagu ilaaliyo wabilaahi towfiiq warkii intaasaan kusoo koobaa waxaa sidoo kale xubnaha ka hadlay shirka ka mid ah nabadoon mascuud xasan casir afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee galgaduud bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan u mahad celinaynaa wilaayada islaamiga shirka wadatashiga ah oo muddada saddexda maalmooda socday ee aan uga wada tashanaynay ilaahi subxaanahu watacaala kitaabkiisa qaabkii loo koryeeli lahay annagoo xilli badan aan soo marnay oo beelaha saddexda beelooda oo halkan jooga ay ku soo duuleen xasankurguurta iyo xulafadiisu afarta birjaanana ciidamo khashina oo ilaahay kitaabkiisa ka beddel qaatay oo keenay ilaahayga subxaanahu watacaala hayna waafajiyey inaan cududdeenna isgarabsanno ilaahay baa mahadda iskale subxaanahu watacaala ilaahayna waa naga jabshay ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ku mahadinaynaa meelaha mursade iyo maxamuud huraab iyo waceesle ee halkan fadhiyo waxaan ummadda muslimiinta meel kastay joogaan aan u sheegaynaa sidaan isu garabsanna isu garabsada ilaahay kitaabkiisana isu garabsadaan leenahay ilaahay subxaana watacaala mubtadiintana wuu jebinayaa iyo gaalada maraykanku ugu weyn yahay ilaahay baa jebiyey haddana waa naga jebinayaa insha allahu tacaala waxaan uga tashanna halkan in aan dhan kasta hadday ganacsi tahay hadday dhaqaalaha intiisa kala duwan ay tahaba inaan kor yeelno ilaahay subxaanahu watacaalana aan barinno gaaladana ilaahay waa naga jebinayaa haddaan ilaahay kitaabkiisa qaadanno awaamirta uuna siiyana aan qaadanno wax naga hallaabaa uma jiraan insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa baa na deeqo wax nooga hallaabaa uma jiraan asigaas ayaa nugu filan mujaahidiintana waxaan leenahay meel kastay joogaan suquurta kuwa ku suganna waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala kuwa ku safra oo meydaanka ay joogaan ku safra ilaahay subxaanahu watacaala ajri xasana aan kubi karaa in siiyaan leenahay kuwii shahiidana waxaan leenahay shahaadadooda allah ka aqbalo insha allahu tacaala waxaan leenahay amiirkeenna abucubayda waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala ha noo xafido waxaan ku walaalownay amiirna noogu yahay kuna taabacsannahay ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa koryeelidiisa amiir noogu yahay asiga ayaan ku taabacsannaha aan si guud ahaaneedba insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala ummaddeenna kuwii ku tabaqaata allah ka dhigo jihaadkuna wuu soconayaa jihaaduna maadin ilaa qiyaami saaca wuu soconayaa noogula jixinjixi maa marka insha allahu tacaala minii gaala afarta bajaala laakiin rabay minii kalaba cidkii noo jixinjixi rabta iyo ciddii iska dhaafi rabtaba annagu beri baan ka naha gaala biidni illaahi tacaala baraa baana ka qaadannay ilaahay kitaabkiisa ciddii ku dheganna wax ka bixi maayaan jazaakum allahu khayran ugu dambeynna waxaa shirka dhex maray beelaha mursade maxamuud hiraab iyo wacisla soo xiray sheekh cabdulaahi abu khaalid waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد alla subxaanahu watacaala ayaa u mahad celinaynaa awalan wa aakhiran allihii lagu hanuuniyey islaamnimada bacdallahi subxaanahu watacaala waxaa u mahad celinaynaa jamcigan maanta halkan ku kulmay ee salaadiinta iyo nuqabada iyo duubabka qabaa'ilka saddexda ah beesha murunsade iyo mahmuud iraab iyo waceesle waxaan u leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa waxaa u adeegeysaan mas-uuliyaddiina ugu adeegeysaan islaamka waxaad u dadaalaysaan naftiinna oo ilaahay inaad ugu dhowaataan acmaasha aad samaynaysaan kulankan wuxuu ahaa kulan waa wada tashi ah hoggaanka dhaqanka qabaa'ilka saddexda ah iyo walaayada u dhaxeeyey kulankan wuxuu ku soo aaday wakhti aad iyo aad u qiimo badan barwaaqii nicmo badan iyo guulo badan ay jiraan ayuu ku soo aaday waxaa laga hadlay wadliciga iyo xaaladda dad taagan iyo meesha la maraayo waa la iswaraystay waxaana la isu sheegay kheyr fara badan iyo wanaag iyo horumara la isu sheegay haddii ay tahay dhinaca amniga iyo nabadgelyada haddii ay tahay dhinaca isku xirnaanta qabaa'ilka iyo deegaamada haddii ay tahay jaanibka edeega iyo horumarka ilaahayna subxaanahu watacaala arrintaasi loogu mahadceliyey in badan kadibna jamacaganna ma odayaasha iyo walaayadaba iska niqaasheen qodobo dhowr ah ay ka mid yihiin isku xirnaanta iyo wadajirka oo in aad iyo aad loo xoojiyo haddii ay tahay qabaa'ilka hadday yihiin gudahooda haddii ay yihiin majaalaadka kala gedisan oo camalka jamaaciga ah maanta socdo majaalaadka kala gedisan dadka ugu jiro walaaye hadday tahay jeeshkii hadduu yahay runtii khayrka iyo wanaagga laisku kaalmaysto watacaawanu cala albiri wataqwa ayaa laga hadlay si fiicanna meela loo dhigay waxaa kale laga hadlay in la xoojiyo jihaadka iyo halganka iyo kudhaqanka shariicada islaamka maanta in la baahiyo meelaha gaarin deegaamada ka dhowdhow ah in dacwadii iyo diintiina la gaarsiiyo codowgana layska riixo waxaa kale laisoo xasuusiyey nicmooyinka ilaahay iyo nasriga iyo guulaha ee runtii ilaahayna siiyey subxaanah watacaala weliba waxaa si gaara xasuus u mudnaa hoolka shirkan ku socday wuxuu ahaa hoolkii sanad ka hor saddexdan qabiil ay ku kulmeen ay ku ballameen ay isku dhaarsadeen xilligaasoo runtii codowga walaayada jihooyin badan markaasi ka soo weerarayey cooswiin ay soo fadhiisteen ceeldheer ay joogeen budbud ay soo fadhiisteen wabxa ay yimaadeen aallahali ay yimaadeen jihooyinka walaayada markaas ay soo galeen howlkii shirkaasi codowgaasi ka hortegadiisa midnimadoodii wadajirkoodan inay muujiyaan qabiil walbana jihada uu ku aadan yahay in asaga markaasi oo runtii shafka u dhigo codowga lagu ballamay si gaara marka xuduurkan ama jamcagan wuxuu soo xasuustay dadka ka qayb galayba shirkaas hore runtii iyo maanta meesha la maraayo ilaahay baana subxaana watacaala loogu mahadceliyey maalintaasoo runtii codowga tiro badan iyo hub badan iyo odayaashooda wixii markaas ridada hogaaminayey isungurguurta soo fadhiistay dhuusmareeb maalintaasi in ilaahay markan loo shukriyo haddii maalintaasi ay yaraayeen oo taya ahaan iyo tiro ahaan bay yaraayeen oo maalintaasina waa shibahaysay waa u ekayd laakiin ilaahay macrakadii faasilada ahayd coos weyne ayay ilaahay ku dabar jaray meeshaas ayay ka kala carareen nicmadaasi marka waa ahayd waxay ahayd nicmo oo aad iyo aad loo xasuustay ahayd ilaahayna badan subxaanahu watacaala ku mahadsan yahay intaas kadib waxaan dardaarmayaa inaan fulinno wixii meeshaanan ka kala qaadannay wixii go'aameen la qaatay qodobadii meesha ka soo baxay oo majaalaadka kala gedisan looga hadlaayay weliba si itqaan leh oo maaragtay adag in looga soo baxo ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu jecel yahay addoonka haddii samaynaayo camal camalkaasi in wanaajiyo ou sugo ina allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqinah mas-uuliyaadka dhammaantood odayaasha heerarkooda kala gedisan in dariiqaasi iyo waddadaasi aan xaqiijinno waxaan kala dardaarmaynaa waxdada gaar ahaan iyo midnimada iyo wadajirka faa'iidadeedu waa aragteen maalintaan ka sheekaynayna hoolkan aad ku shirteen ayaad ogeydeen maalintii haddaan isla ognahayo hoolkan aad ka shirteen oo xilfiga iyo garabsiga aad qaadanayseen wixii jirya og tihiin faa'iidada marka arrintaas laga helayn oo ilaahay subxaana wa tacaala naga siiyeyn waa ogtihiin waxaana la rabaa in jihaadka cadowgan waxaa jirta meelo oo maaragtay kookooban oo baaqa ka yahay sida degmada ceerdheer oo kale ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuuna faray gaalada sideedaba hadday muslimiinta ay ka soo duusho meel ay ka qabsato deegaankooda ay timaaddo in la dagaalamo la yska saaro gaalada wa akhrijuuhum min xaysu akhrajuukum waalfitnatu ashaddu min alqatl meelaha ay ku soo hareen baaqa ay ka yihiin waxaa la rabaa odayaashiinna ciidamadiinna iyo bulshadii guud ahaan anagoo u kala haraynin jeesh hadday yihiin wilaaye hadday yihiin iyo qabaa'ilkii ciidamadooda hadday yihiinba nimankaasina gacanta la saaro ala dhammaystirno waxaa kale si gaara u dardaarmaya dacwada addacwa ila allahi subxaana wa tacaala waa mas-uuliyat ljamiic anaga dhan waa naga rabaa waxa loo jihaadayona waa ogtihiin in dadka dacwada gaarto risaalada ilaahay gaarto oo rususha ilaahay wuxuu soo diray ay culummada ay u taagnaayeen mujaahidiinta ay u taagan yihiin dadka ilaahay inay caawudaan rabbagii khaaliq ah abuurtay inay caawudaan waay taas markan waxay u baahan tahay laba arrimood way u baahan tahay dacwada inay amni hesho oo dacwada socoto waa la rabaa maadaama deegaamadii hadda oo amni iyo nabadgelyo ay ku jirto nicmihii barwaaqi iyo roob iyo kheyr badan la helay in dacwadu markaansi guud ahaan xoogga aan saarno qofkii culmaha nabadoonna in dacwada qeybtiis ka qaato qofkii kale in qalqaaladii abaabulka qeybtiis ka qaato waxaana jirtaa dhaqdhaqaaq dacwo oo makaatibta hadda hooshaasi ka holle ay wadaan in marka insha allahu tacaala lala tacaawuno garab lagu siiyo arrintaasi waxaan kale u dardaarmayaa walaalaha fuquurta iyo khatul ammaam jiro cadowga hortaagan wiilasha ragga qiyaadada ah waxaan idin leenahay horta marka hore jazaakum allahu khayra jazaa waxaad oofideen ballantii ilaahay aad la gasheen cadowgii ilaahay wuxuu ka hoojiyey damacii uu lahaa dadaalkiinii jihaadkiinii juhdigiin ayuu ilaahay ku xoojiyey waan ogtihiin xaaladdooda iyo fashilka maanta ay taagan yihiin waa idin ducaynaynaa jazaakum allahu khayran bulshada muslimiinta maanta iyo wilaayaadka islaamiga ah nashaadka ay ku jiraan nabadda ay ku jiraan waxa sababa waa idinka bulshada muslimiinta maadaama jihaadka ay ku wada jirto laakiin dadka ugu horreeyo oo maanta cadowga shafka u dhigay waa idinka ajarka weyninkiis idinkaa iska leh waxaan idin dardaarmaynaa jazaakum allahu khayra jazaa inaad adkaysiga iyo sabarka iyo musaabarada inaad ku dadaashaan yaa ayu aladiina aamanuu isfiruu wasaabiruu waraabituu cadowgu waa jabay wuxuu u baahan yahay saacadaha iyo wakhtiyada haray in loo sabro jihaadkana waa sabarkaas iyo musaabaradaas jazaakum allahu khayra jazaa idin leenahay waxaan kala rabaa fursadan inaan ugu faa'iidaysto soo dhoweynta aan soo dhoweynaayo filimkii ay soo saartay alkataa'ib kaasoo ka hadlaaya ama soo bandhigayay fadaaxadda iyo xadgudubida iyo dulmiga ay kula kaceen dowladaha kufriga gaar ahaan maraykanka bashariyada dhammaanteeda ay ku sameeyeen gaar ahaan dadka muslimiinta ah filinkaas runtii wuxuu dhiirigelinayay dadku maanta jihaadka iyo halganka dowladahaas gaalada kula jiro waxaan idin leenahay rijaaluliclaam jazaakum allahu khayra jazaa muslimiintu runtii waxa u soo bandhigteen cadowga dhaqarta lu maagan yahay muslimiintu ilaahayna subxaana watacaala horey u sheegay wadduu maa canidtum qad badat ilbaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukfii suduurum akbar akhiiran waxaan adkaynayaa salaamtii iyo ducodii akhuna wa amiiruna abu cubayda odayaasha ay u direen waxaan leenahay jazaaka allahu khayra jazaa runtii waa ku ducaynaynaa waxaana kaa dalbanaynaa noo soo ducayso waxaana ku sugannahay ballantii iyo dadaalkii laiska ogaay faqrigii iyo meeshaan ku aadannahay muslimiinta ugu aadannahay inaan dadaalno ayaan ku sugannahay insha allahu tacaala waxaan ku leenahay ilaahay ku xafido adiyo ragga garabkaaga ah muslimiintana ilaahay cadowga haka dulqaado insha allahu tacaala waa la guulaysanayaa shicaarkeennan waxa waaye ima nasru wa ima shahaada acmaasheen ilaahay waxaan weydiisanaynaa in khayr iyo shahaadana oo u khatimo wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarhka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu